xaalufinta deegaanka ama dhirtoo la jaro waxay sababaan abaaro soo laalaabtay sidoo kalena waa qeyb ka mida waxyaabaha sababa isbedelka cimilada dhowrkii sane ee u dambeysay bulshada soomaaliyeed waxay la daalaadhacayeen dhibaatooyin ka dhashay isbedelka cimilada kuwaasu ay kamid yihiin abaaro iyo fatahaado marar badan oo kala duwan dalka ka dhacay haddaba madaxweynaha dowlad goboleedka jubbaland axmed maxamed islaam oo ka hadlay sida isbedelka cimiladu u saameeyey bulshada soomaaliyeed mar uu ku sugnaa munaasabad looga hadlayey saameynta isbedelka cimilada oo kismaayo lagu qabtay ayaa sheegay in xaalufinta deegaanku ay qeyb weyn ka qaadatay roobyarida sanadihii ugu dambeeyey soo noqnoqotay laakiin wax dadku gacmahooda ay ku geystaan laftirkooda qayb badan bay ka tahay maanta dhulkan aan ku noolnahay ilaahay nagu abuuray wax badan baa baaba-ay waxaa hadda wasiirku uu ka hadlayey goofafka iyo dhuxusha la jaraya iyo dhulka la banaynaya iyo kulligood waa wax saameyn ku yeelanaya cimilada ma aha beriga keliya badda gudaheediibaa waxaa ka dhacaya xaaluf kale oo dhagxantii iyo wixii biyaha kelaya iyo meeshii calafku kalluunka uga baxayay iyo wixii oo dhan waa la jijabinayaayo iyada lafteeda fasaad kalea ka jira taasaa kulligeed markaa waxay saameyn ku yeelanaysaa noloshii iyo cuntadii iyo wax kastoo qofka bini aadankii uu noloshiisu besig u ahayd bay saameyn ku yeelanaysaa waxaan rabaa tusaalooyin yaryar inaan ka bixiyo waxyaalaha hadda cimiladu ay isbedelkeedu keentay ee annagu aanu sababta u nahay deegaankan hadda aan joogno maalan hadda gobolkan jubbada hoose wuxuu ahaa dhulka roobabka ugu badan ay ka da-aan wakhtiyada qaarkood waxaan garanaynaa roobka dayrta ah iyo biyuhu intay la ekaadaan iyo inta uu dhulka sida loo socon jiray culayskay lahayd ha ahaato maqaadiir rabbi laakiin dhulkaasi duur buu ahaa waxaadna ogaataa mar walba oo geedaha iyo dhulku jugraaficali siduu ahaa aan la xaalufinin xataa roobka iyo de'itaankiisa iyo wax badan baa siduu ahaa u waxaysmay jidadka la mari jiray jidad tirsan bay ahaayeen waxaa lasoo bilaabay lixdamaadkii dhuxul in lagu xaalufiyo oo dhowr ciladood ay keentay waa mida waxay noqotay dhulkii in geedihii waaweynaa oo dhan ay baaba-aan oo la tirtiro waa midda labaadee geedka in la goynayo keliya maahe inta la banayn iyo inta waddo loo banaynayo inta dhuxul loo banaynayo intaasoo dhanna dhul bannaan baa laga dhigaya dabaysha kacdo jiilaalkii markaa maxay keeni karaysaa waxay keenaysaa meel geedo yarar ku yaaleen iyo kuwo ay ka soo baxayeen kulligood inay cawr caradi aasto intaasi markay timaado roobkiina uu yaraado waxa yaallaa waa maxay markaa waa jiilaan banaynta deegaanka ama xaalufinta dhirta ayaa ka qayb qaatay inay dhacaan abaaro waxaana dhowrkii sane ugu dambeeyey jubbaland ay dadaal ku bixinaysay in la joojiyo jarista dhirta si looga hortago xaaluf iyo nabaadguur deegaanka ku dhaca